عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب إحداد المرأة على غير زوجها هذا كان باب بيان حكم إحداد المرأة وحو baabaysan yahay caddayntii la caddaynayay xukumka uu leeyahay haweeneedii oo quruxdeedii iyo ziinadeedii ka tagta ama isbasaasisa calaa kayri zawjiha waa ninkeeda cid aan ahayn oo bal ninkeedii cid aan ahayn oo ama aabbaheed ama wiilkeedii ama walaalkeed dadkii qaraabadeeda ahaa ee kale oo dhintay oy quruxdeedii iyo ziinadeedii ugaba tagto xukumka ay leedahay ayuu baabkiisii yahay ama ixdaadulmar'ati calaa zawjiha dee kitaabuulcidad ama ciddo kitaabkeediiyobuu kuba imanaya iyo halkiisii iyo axkaamtii taa kuba tacalluqsanayd xadaanaa musadadun qaala xadaanaa bishru bnu lmufadali qaala xadaanaa salamatu bnu calqamata can muxamed bni siriina qaala anahu qaal rijaasha kale kolley waxaan filayaa inaan dee bal barhna aynu xusuusannahay kuwana dee way kuba soo noqnoqdaan kitaabka sida bishir bnulfadal oo kale ee salaamat bnu calqama ayaa laga yaabaa dee haddii aynu hore usoo marrayna inaanu badnayn waa nin reer basre ah saa maxamed ibnu siriinba reer basre uu yahay sheekhiisu uu yahay bal sanadkuba dee qolooyinka ka horeeya waana nin hiqa ah kolley waana dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa walow dee xataa sikaara taabiciin nin la da-ayahay kuwa uguba yaryaraa kitaabkeenan iyo muslim labada saxiix iyo abu daawuud iyo nasaa-i iyo ibnu maajahba waxbay ka wariyeen ama riwaayo ku leeyo bal waa nin hiqa aan leenahay oo bal matalan dee dabaqadiisuna ta aan sheegay ay tahay isaga maxamed ibnu siriin kaba warinayo qaale wuxu uhi maxamed tuufiya waxaa dhintay ibnun inan baa dhintay liummi cadiyata radia allahu canha umu cadiya u sugnaaday dhashay ayaa dhintay waana tii aynu soo maray axaadiistii ku tacalluqsanayd maydhitaanka meydka la maydhayo waa haweenaydii warinaysay ee bal matalan rasuulkii ilaahayna inooga soo naqlisay wixii u amray ee markii ay maydhayeen inantiisii ama hablihiisii mid ka mid oo dhimatay waa haweenaydan soo maray waxaanan hore usoo aragnayba dee maxamed iyo walaashiiba umulhudayl ama xafsa inay basre xadiidka kaga wariyeen basre waxay u timina waata aan soo sheegnay ama kitaabkaynu kuba soo marno inan ay dhashay oo halkaa loogu soo qayliyo basre joogay laga yaabaana markaa isagoo jihaad ya kaba soo noqday meesha kuba xanuunsaday onu dee xaggii iyadu ay kuba sugaysay ayay u timi laakiin nolol kumay soo gaadhin isagoo shalay ama darhaad la-asay timi imaka tiibuu inoogaba waramayaa oo dee iyadua laakiin waqtigaas waatan basro timi oo hawshaasay uba timi wuxuu ihi markaa inaan ay dhashay baa dhintay falamaa kaana markuu aaday alyowmu thaalisu maalintii saddexaad markii maalin saddexaad maalintii saddexaad laga joogo ee waqtigii uu dhintay ayay dacad dalabtay bisufratin sufro sufrada horena waa ta aanu soo marray kitaabka ugu soo marrayoo waa nooc diibka iyo waxyaalaha udgoon kaba midoo ay waxyaalo iskuba dari jireen oo khaluuq ay odhan jireen midabkiisu waa ka ayaa cawla oo waxyaalahan ay see geeyeen baa dee midabkan u yeelayay haddaba adigu diib bay tidhi ii keena fa tamasaxad bihi wixii udgoonaa ayay ismarisay iyo sufradii wa qaalat waxay tidhi nuhiina waana laga nahiyey rasuulka ilaahay baana kaba nahiyey xadiidkii kalena waa inoo soo socdaa rasuulka ilaahay aswaajdiisa ay inoo warinayeene tan kuba tacalluqsanaayeen an nuxida inaan isu basaasino ama aan quruxdayadii iyo ziinadayadii uga tagno hadday tahay dharkii la xidhanayay hadday wixii kale dumarku ay gacmaha iyo luqumaa gashanayeen xullidii ay tahay hadday waxaan udgoonoo la marsanayo ay tahay wax kuxligiyo indhakuushii waa wixii adigu ziino iyo qurux loo isticmaali jiray inaan uga tagno akhara wax ka badan min alaatin saddex isho wax ka badan inaan uga tagno taa wuu nagaba nahiyo waa nalaga nahiyay ilaa bisawjin waa bisawi zawjin ama lisawji nuun mooye macnaa ninku isagu dee afar bilood iyo toban bay haddaanay uur lahayn ciddadeedu noqon inta ay ciddadeedu tahayna ziinadii way ka tegaysaa waana inoo dambaysaa waana wax lagu waajibiyey laakiin haddii ruuxu qariibkeedahaa dhinto sida abba iyo dee walaal iyo wiil iyoba ay kaba dhintaan geeridii kollay dee naxdin iyobay leedahay saddexdaa cisho hore hadday naxdintan iyo murugadan iyo waxaan ay isaga daysay ziinadeedii imika halkan waajib bay ku tahay maaha waajib bay ku tahay laakiin way u bannaantay waa shay u bannaan bay noqonaysaayo waa wax loo ruqseeyey laakiin saddex isho wax ka badan inay quruxdeedii iyo ziinadeedii kaba tagto oy uga tagto cid aan zawjkeedii ahayn taa daraaddeed uga tagto wax bannaan maaha wax u bannaanna maaha xaaraan buu kaba noqonayaa axaadiid kalena way noo soo socotaayo markaa tahay iyadoo taa iskaba dhowraysa taasna jaanibkaas intii loo ruqseeyeyna waaba tanoo way laba timi arrinkuna maaha aan leenahay san ixdaadka zawjku marka uu zawj dhinta waajibka uguba iyo tanna waajibba maaha laakiin mashruuc bay u tahay waa shay bannaan weeye way u bannaan tahayoo dee waxaa loogu ruqsaynayaaba bal maalan xaaladan imika tan intaas weli xusnigii iyo geerida naxdinteed iyo wixiibaa cusub oo intaasaa loo ruqseeyey haddaba shay u bannaan weeye laakiin taa wax ka badani uma bannaana iyaduna markay muddadii dhammaatay waa tan duhnigii iyo wixii bay marsatay bal axaadiid kalena waa kuwan inoo soo socda oo wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala xadaana alxumaydiyu qaala xadaana sufyaanu qaala xadaana ayuub bnu muusa قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة قالت أنها قالت سندك كلي أنت سبدا وددا صارقني حميدي ونكي حديثك رقم واحد حديثك إنما الأعمال بالنيات شاقب وكواب بلا عبد الله بن الزبير سفيان كدم بيانا وسفيان بن عيينون أنه لازمي وأصحابتي سرقي أقوى ويناي ودور يطمن سنود بو إستغى لازمي مجلس كيس لازمي waa sufyaan ibnu cuyano oo dadkii axaadiidtiisana uguba yaqaane weeye ayuub ibnu muuse kaba dambeeyaanoo nin reer bani muaye oo hiqa ah oo kutubta lixdaaba inoogu wada sugan ayuub ibnu muuse wax ayuub ibnu muuse la yidhahno kitaabka inooguma jira isaga un mooye xataa muslim kuma jira ayuub ibnu muuse nin la yidhahon isaga ahayno waa ayuub ibnu muuse ibni camr ibni saciid ibn alcaase bal waa nin hiqaan leenahay saadise kaba mida amaa xumayd ibnu naafican waa nin ansaaro isaguna reer madiinaa xumaydu safiirana way odhan jireenba ee isaguna waa taabici dhexe kutubta lixdaa ku wada sugan oo hiqa ah xumayd ibnu naafic wuxuu ka warinayaa zaynab ibnata abi salamata waa rabiibatu rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam oo umu salama dhashae qaalat waxay tidhi lamaa jaa markuu yimi nacyu abi sufyaana abi sufyaan dhimashadiisii warkeedii nacyi waa ti aynu hore usoo marro de waa khabarkan iyo warkan geerida ayaa loo yidhaa haddaba de waa warkii tilmaamayee sheegayay inuu dhintay abuu sufyaan markuu yimi min ashaami shaam uu kaba yimi abuu sufyaanna waa dee waxa weeyaan ramla oo uma almu'miniin ah waxa weeyaan waxa weeye waa dee aabbaheed markii warkiisu yimi inuu dhintay kolley labayo soddonkii hijrada iyabuu dhintay baaba laydhaa ayay dacad waxay dalabtay umu xabiibata umu xabiiba oo uu dhalay radia allahu canha uma almu'miniina bisufratin waa tiib kaah sufradaa leh ayay dalabtay fi lyowmi athaalithi maalintii saddexaad famasaxat waxay marisay diibkii caaridayha labadeedii dhaban ayay marsatay iyo wadiraacayha labadeeda dhadhun ayay diibkii marsatay wa qaalat waxay tidhi inii anugu kuntu waxaan ahaa can haadaa diibkan lahaniyatan mid ka maarme mid ka kaaftoonan u baahnayn baan ha aabbahay baaba dhinto waan geeriyeysnay bay leedahayoo marka la eego xaggaa geeriday aabbahay ee waqti aan diib iyo udgoon iyo ismarmariyo ma joogo oo maanta wax ka kaa dee aan u baahnayn oon baahi uba qabin oo bal maalan ka maarantay oon doonahayna raqbo aanu ahayn baan ahaybe haddii aanay maxay lowlaa anii samictu haddaanay jirin dee ujeedadu maan marsadeen deybkan weeye haddaanay jirin anii anugu samictu inaan maqlay annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo laa yaxilu xalaal uma aha imra'atin haweeney tu'minu rumaynaysa billaahi ilaahi iyo walyowmi alaakhiri ilaahay rumaysan iyo maalinta qiyaamo dee iimaankaasi muxuu keenayaa wixii ilaahay amrayna inay u diranto wuxuu ka nahayena kaba dheeraato yowmaalqiyaamana ama yowmulaakhirna had iyo goor cibaaradan way israacaanoo dee ruuxa maalinta qiyaamo rumaysane muxuu rumaysanyah in lasoo bixin doono in la xisaabi doono wixii camalee uu la yimi in laga abaalmarin doono hadduu xumaano dee jasihiisii uu helayo haddii uu wanaagsanaana jasihiisa oo fiican oo markaa taasi maxay keenaysaa inuu wixii maalintaa uu ku halaagsami lahaa ama ciqaab uu ku mudan la iska ilaaliyo haddaba ruux maalintaa qiyaa haweenay rumaysan uma bannaana an tuxidda inay isu basaasiso zinadeeda uga tagto calaa mayitin ruux dhintay fowqa halaatin saddex cisho wax ka badan ilaa saddexii cisho waa loo ogoliyey iyadu maalintii saddexaad baabay marsatee waa saddex cisho wax ka badan ilaa calaa zawji nin uun mooyaane ninka mooyaane ninkii qabay waayo iyaga xaq dee kalaa jirta oo dee ay iskuba leeyihiin oo ka weyn kuwa kale jaanibka kalena dee waaba tan oo raximkeedii iyo waxyaalo iyo dee baaba inuu bal muddadan lagu hubsanaya inaanay caloosheeda wax kuba jirin haddii taasi la ogyahay marka horena dee nooc cibaado iyo tarabus iyo zawjiyada oo la ilaalinayo bal umuuraheedii baaba jira haddaba isaga uun mooye fa innahaa iyadu haweenaydii tuxiddu way isbasaasinaysaa ziinadeedii bay kaba tegaysaa kolle ficilkanna tuxiddu waxaabay dhahaan ismacisi kaleba ma luqa ahaan isagu agtiisa kuma sugna oo inay luqada carbeed axadda tuxiddu uun baabuu isagu kuba tegayba kolle shaarixuna taa wuu soo naqlinayaa taas laakiin dee qolooyin kalena way soo naqliyeenoo xadad taxuddu wa taxiddu labadaa weje kalena waa jira oo bal maalan dee midi taxiddu qiyaas buu noqonayaa taxudduna kolley shaad buu noqona ilaa calaa zawjin fa inaha tuxiddu calayhi arbacata ashhurin wa cashraa isaga afar bilood iyo toban habeen ayaa ixdaadkiisu iyo intay ziinadeedii quruxdeedii ay iska ilaalinaysay kaba tegaysaa weliba waajib ku ah intaasay noqon afar bilood iyo toban kullina waxaan filayaa jumhuur lculamaa dee qowlkoodu cashratan waa dee cashra layaalin maca ayaamiha taas bay jumhuurulculamaa qowlkoodu yahay oo tobankani waa toban habeeniyo maalmahoodii laba jiraan taasna macnaheedu waxay noqon dee habeenkaa tobnaad markuu galo maalintii markay u gasho maalintaas habeenkay raacsanaanaysaayo gees kale markaaba waxa weeye maalintaa ixdaadkii ma dhigaysa laakiin maalintaa cadceedeedu markay dhacdo habeenkii koob iyo tobnaad soo gelayo ayaa ixdaadkii kaba dhan yahay waa jumhuur culamaatay dhahaan barhkoodii habeenkun tiriyo dha maalintii waa deen way jiraan dee dawaif culimada kaba mida laakiin jumhuur culamaa waa cashra layaalin maca ayaamihayo maalintaas habeenka maalintiisa ka dambaysa nihaayadeeda iyo cadceeddhaceeda ayay muddadii ku buuxsamaysaa afartii bilood iyo tobankii isaga intaasay isu basaasin iyada taasi axkaamteedu way noo dambaysa ama kitaabkay kuba imane maxalushaahidku maxay tahay halkan dee waa taa cid aan zawj ahayn saddex ishaa la ogoliyo u banaanaan waajibna ahayn wixii intaa ka badani wuxuu bannaan maaha axaadiidtuna kolle xadiidkan baa inoo socon doono wuxuu ihi musanifku xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii maalikun waa imaamkii maalik ibnu anas ismaaciilna waa ina abi uways weeye can cabdillaahi bni abi bakr bni moxamed bni camr bni xasmin can xumayd bni naaficin can zaynaba binti abi salamata akhbaratu qaalat waa xadiidkii hore aynu kaba soo baxno laakiin waa dariiq labaad uu leeyahay oo marka hore umu xabiibay ahayde imaka cid kale inoo raaci doonto haddii laydhaa umu xabiiba inoo raaci doonto iyadna ummuhaatulmu'miniin kaba mid ah xagga sanadkana markii hore ayuub ibnu muuse xumayd ibnu naafic ka warinayey ee imaka ninkan uu abtirsiintiisa dheereeyey cabdullaahi bnu abi bakr bni moxamed ibni camr bni xasmin waa kalina horeynu u soo maray waa nin caalim ahaa madiinada qaadi kaba noqday ansaarah oo reer bani najaar ah waana taabiciinta raggii ugu dambeeyey isagu siqaara taabiciin weeye bal ninkaasaa maanta warinaya aabbihii abubakrinna ruwaadda waa kutubta lixdaaba raggoodii aabihina kutubta lixdaaba raggooduu kaba mid yahay laakiin xadiidkan maanta aabihii kama warinaye casharka caawa intan ku jirnaan arki doonaa isagoo aabihii ka warinaya ayaan arki doonaa haddii alla idhaahe bal oo ninkaasoo reer bani najaar weeyaan oo nin ansaara weeyo sikaaru taabiciin oo hiqa oo qaadino madiine ka noqday wuxuu yidhi markaa xumayd naafic can zaynab binta abi salamata akhbaratu zaynab baa xumayd u warantay oo qaalat waxay tidhi dakhaltu waxaan u soo galay calaa ummi xabiibata umu xabiibaan u soo galay sawji nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay haweenaydiisii ahay fa qaalat waxay tidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi sala allahu calayh wasalam kolley sababtuna waa maxay waa arrintaa horean soo sheeg xadiidka hore riwaayada hore inooguba soo maray aabbaheed baa dhintay geeridiisaa cusbayd markaasaa dee saddexdii cisho maalintii saddexaad bay diib marsatay sababta iyadoo aabbaheedba markaasi marka geeridiisu ay u cusubtay diibka ay u marsatay ayay u sheegaysaa xadiidkani laakiin xadiidka horeynu kuba soo marray kolley intaa yar in yarna nacyo abi sufyaana min ashaamna dib baan ugu yar noqon doonaa waayo waa xadiid keliya un markaasaa maxay tidhi samictu rasuul allahi sala allahu calayh wasalam waa arrintan dibkay marsatay tan imika dee u sheegaysaa waxay u marsatay waqtigan aanay uga baahnayn ama ay ka dee aanay dee waxa weeyaan marka la eega sha'nigeedu uu ka dheeraa inay dibba marsato yaquulu laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhiri tuxiddu ay an tuxidda calaa mayitin fowqa halaatin ilaa calaa zawjin hun mooye oo arbacata ashhurin ay fatuxiddu dabcan zawjka waxay isu basaasin arbacata ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban bal xadiidku imaka weli waa inoo socda uun haweenay kale oo dumarkii rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh kaloo xadiidka kaba maqashay baa iyaduna inoo soo ooda zaynabun kaba warinaysee laakiin cibaarada lamaa jaa nacyu abi sufyaana min ashaam markii warkii abu sufyaan shaam kaba yimi ayaa waxaa jirta qolooyinkan dee ahl alcilmi bilakhbaar siduu xaafid ibnu xajar leeyahay waxay isku waafaqsan yihiin abu sufyaan madiine inuu ku dhintay madiina inuu kuba dhintay labaiyo soddonkii hijrada ama saddexiyo soddonkiina labaiyo soddonkii uba badan yihiine markaa riwaayadana waa tan waxaa inooguba sugan warkii ama dhimashada abu sufyaan inuu dhintay markay shaam kaba timi halkan baa xaafid yidhi markii hore waxaabaa dee duruqda xadiidku uu leeyahay riwaayadan sufyaan ibnu cuyeyne unbay qeydkani la socdaa min ashaam ee duruqda kale xataa kitaabka kuba sugan cibaaradan min ashaam lababa socoto oo wuxuu leeyahay xadiidka naftiisa kitaab ulcidda musanifku waa ku wariyey iyadoo maalik warinayo sufyaan uthawrina ka warinayo labadooduba cabdullaahi bnu abi bakrin ayay kaba warinayeen waa cabdullahi bnu abi bakrin ka dambe marka iyada kumay sugnayn dee markii xiina twufiya canha abuuha abu sufyaan ibnu xarbin un mooyaane wax kale kumay sugnayn manaa markii hore xaafid isidhi kol hadday dee shaamtay waxaaba laga yaabaa meeshan saqad inuu jiro oo arrintu ay tahay lamaa jaaa nacyu ibni abi sufyaan waana sidaa laamicu sabiix kitaabka la idhaha sharxa bukhaari ama birmaawi waa siduu kuba socdo oo kaba dhiga riwaaya bukhaari inay taa kuba timi walaa xaafid imanka taas dee kutub kalunbuu uba tiirinayaayo halkan markaa ibni ay kaba dhacdeen sidee marka la eego sufyaanu thawri iyo maalik iyo xadiidka wariyey lafdigan abu sufyaan unbay kuba wariyeen cibaaradan min ashaam ayaa ah riwaayada sufyaan ibnu cuyeyne wax ku suganeen riwaayaadka kale aanay kuba sugnayn bal isaguna wuxuu ka dhigayaa in dee laga raajaxsan yahayba sugnaanshaheeda oo ay tahay dee madiinu kuba dhintay cibaarada min ashaam haddii min ashaam oo dee walaalkeed ay noqoto ha intii dee iyadoo ay noolaydba ina ay walaalayihiin oo yaziid ibnu abi sufyaan oo markaa isaguba umaradii shaam waqhtigii ay bakarba tegay ahaa ayaa shaam kuba dhintay kolley sideed iyo tobankii mala sagaaliyo tobankii meelahaas waqtigaasoo way noqon lahayd haddii ibnu abi sufyaan ay tahay iyo walaalkeedoo warkiisu shaam kaba yimi ee umaradii shaamna kaba mid ahay laakiin xadiidkool haddii qoladii kale abu sufyaan ay kuba warisay bal cibaaradan min ashaam ayaa ah wax dee imika halkan marjuux noqonaysa riwaayada markaas sufyaanun kuba sugan waa intaa wey xadiidka weli waxaa inoo wadaa zaynab oo zaynab bintu abi salama waxaa tihi uma dakhaltu waxaan u galay calaa zaynaba binti jaxshin zaynab bintu jaxshi baan haddana u soo galay xiina tuwufiya akhuuha markii walaalkeed dhintay zaynab bintu jaxshina dee waa umma almu'miniin waxa weeye waa rasuulka ilaahay naabtidiina dee waana qabay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh zaynab baana leh bintu abi salama waxaan u soo galay umana way ka cabirtay umaduna dee waxay keentaa taraakhi bay keentaa ama tartiib iyo taraakhi taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay wakhtiga umu xabiiba ay xadiidka kaba maqashay u gashay wakhti ka dambaysay inay dee zaynabna oo iyadana geeri kuba timi ay la kulantay oo ay u soo gasho iyadana xadiidkana ay kaba maqashay zaynab bnu jaxshina rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh haweenkiisii waa haweeneydii ugu hor dhimatay iyada ugu hor dhimatay weeye khilaafadii cumar bay dhimatay bal rasuulkii ilaahay baaba dee dumarka ayaa wuxuu dee malaa isagoo waqtigaa uu dhowaadayba ayuu ku yidhiba dee asracukunna luxuuqan bi adwalukunna yadan ta idinku degdeg badan xagga inay aniga dee isoo haleesho waa ta idinku gacan dheer de markii dambe rasuulkii ilaahay waxa weeyaan uu wafaaday ayay intay markii aqal isugu yimaadaan bay meelaha gacmahooda iyo gidaaraday ku dhareerinayeen bal iyagoo eegaya tooda ugu gacan dheerinay rasuulka ilaahay baa yidhi taase sayda markay dhimatay way ugu gaabnaydba iyada gacan dheeri bay jirin markaasaa maxay garteen rasuulka ilaahay wuxuu uga jeedayoo haweeney sadaqo badan bay hayd oo markaa duululyad waxayd oo duululyadi fasadaqa markaasay garteen rasuulka ilaahay tuu jeedo waayo farsamayqaan bay ahayd in harga ayabay magdin jirto wax halkaa ay ka heshay haddana sadaqaysan jirtay iyadaa shaqay waxbay soo saari jirtay markaasay laba bixi jirtay haddana markaasay gartay bal hadda markaa way ka wada hordhimatay markaa waqtigan abu sufyaan dhintay may noolayn zaynab waayo markaan idhaahno khilaafadii cumar ayay dhimatay isaga labiyo soddonkii aan leenahay dee tobaneeyo sanadood baabay kaba sii horeysay marka maxay noqonaysaa sumadani maaha tartiibtii dee waxa weeyaan xagga marka la eego in xagga zamanka iyo taraakhigie waa tartiib fi likhbaaruun warkan ay sheegayso waa tartiib dikriga un waa sheegitaanka uunoo ayuun bay tahay abu daawuud oo kalena halkan wadakhaltu baa dhacday ee markaas ummadan iminka ma faa'iideynayso xaggii marka la eego zamanka inay ku kala dambeeyeene warkan ay iyadu sheegayso ayuunbay tartiibteeta waa xaggii ikhbaarka un tartiibtii weeye taasi waa mid waxaana meesha dhacay xiina tuufiya akhuha markii walaalkeed dhintay kale sheekhuna raximah llahu tacaala halkan waa dheereeye waxaanu dee bal kolley waana yar muhim wuxuu yihi saddex nin bay walaalo ahaayeen ilmo jaxash reer jaxash markii hore way wada islaameen qoyskumay ahayn quraysh laakiin dee waa quraysh way la deganaayeen oo reer makay ahaayeen dadkii guryahooda cidi aanay ku hadhin bay ahayd markii lasoo hijroodayna guryahoodii malaa abu sufyaan iyo baaba la wareegay oo markaa cidi kagamay hadhin saddex nay walaalo ahaayeen midu waa cabdullaahi bnu jaxshin iyo nin kaleo cubaydullaahi ibnu jaxshin la odhanayey iyo nin abu axmed ibnu jaxshin magaciisu cabdin buu ahaa cabdin oon idaafo lahayn kunyadiisna abu axmed bay ahayd qolooyinkiina fatxulbaari hayse hadda ayla midtiina kolley meeshan xaafid ibnu xajar baa taa kaba hadlaye aniga laba meelood uu dikrigiisu laba sadar oo sadar u dhexeeya ku soo arooray fa yucrafu cabdi buu lahaa fa yucrafu biabi xumaydin kolleyna waa khada madbacada ah weeye ee waa biabi axmed oo halkaa abi xumayd hadday idiin taallo idinka laba gooryabay nuuqatay waxa weeyaan ana abaa xumayd iyo fa yucrafu biabi xumayd labadaba sababku waa fa yucrafu biabi axmeda weeyaane biabi xumayd maaha waa saxanaysaan hadday ila mid tahay hadday idiin saxantayna waa alxamdu lilah marka saddexdoodii cabdullaahi ibnu jaxshin waxaa lagu dilay dagaalkii uxud uxud baa lagu dilay cabdullaahi ibnu jaxshin cubaydullaahi ibnu jaxshinna dadkii xabasho u hijroodu ahaa xabashaha u jirooda waa ninkii qabayba ramlo bintu abi sufyaan waayo iyadna aabaheed oon islaamay reer way islaamtay oo ninkay israaceen oo xabasho bay joogtay umu xabiiba laakiin isagoo wadankiisii ka tego ilaahay daraaddi uga tago taas ayaa haddana khaatimo xuma hesho ninkii markuu halkaa tagunbuu nasraani noqday dabadeedna uu dhintay dee saas baaba rasuulka ilaahay iyadoo halkaa joogta reerkoodina waa kan isagiina makaadee saa kaba noqday ayuu rasuulka ilaahay halkaas najaashi baaba dee goriisiya halkaas isagaaba meherka bixeela ayaa halkaa loogu soo meheriyay intuu rasuulka ilaahay cid u diray dabadeed baa la keenoo lasoo diray oo halkaasay ahayd bal markaa ninkaasna kaasuu ahaayo wuxuu ku dhintay isagu waddankii xabasho ayuu kuba dhintay waxaa soo hadhay abu axmed abu axmedna ibnu sacad oo dabaqaadkiisa wuxuu kaba dhigay inuu joogay janaasadii zaynab joogay marka waa nooc yarishka walaalkeedna imaka halkan waaba la yidhi kolle xaafid waa rogrogayo waaye cabdillahi ibnu jaxshi ma noqonaysuu leeyahay oo sababtoo sanadii saddexaad ee hijrada zaynabna waa tan le waan usoo galay markii walaalkeed dhintay zaynabna waa rabiibadii rasuulka ilaah abu salama marka umusalamo kaba dhintay waa ilmihii ay markaa haysatay markaa kuwa kale way ka weynaa cumar iyo iyadaa markaa hay haysatay oo iyadaaba haddaanay uurba lahayn inay ku cidda bixin bal iyaday haysato markii dambena bal markaas rasuulkii ilaahay guursaday ee iyadna ay haysatay salmaan oo xaggaa dee islaamnimo ay ku walaalhayn baa iyada qaado oo yidhi rasuulka ilaahay waaba shuqlinayo dee kaba shuqlin haweenayso markaasuu salmaan qaadaye marka iyada ayaa waqtigaa markaa cabdullahi bin jaxshe kama warrami karta weeye markaas kama warrami karto bal markaa waxaa xaasilku noqday abu axmedna hadduu kaba dambeeyey dee waa ninkii cubaydullaahi taasna waxaa soo baxaysa waaba nin gaala gaalnimo kuba dhintay magaalkiibay u murugoonaysayo taasoo waxa uu leeyahay halkan ruuxu qariibkiisii kaafirka ahaa khaasatan weliba markuu masiirkiisa iyo wuxuu mutay iyo siduu ku dhintay ka murugaysan yahay hadduu taa kaba murugoodo dee wax maanico ku sugani maba jirto oo taas ee muwadac bay dhacday twufiya akhuuha cabdullaahi oo kolley wuxuu leeyahay waxaa la arkaa inaanay taas deesa ahayn ee ay tahay cubaydullaahi waaya waqtigaa way yareed allahuma haddii la yidhaha sida ibnu cabdilbari xabashay ku dhalatay oo waqtigaasna dee waaba suurtagal bay noqon lahayd oo ibnu cabdilbar baa saa yidhaahe calaa kulli xaalin bal isagu wuxuu raajax yeelayaa cubaydullaahi markaa isagu muslimnimada kuma dhiman eh dee waa walaalkeed kolley jurhkeedii weeye waa u naxaysaa khaasatan weliba khaatimo xumada uu kuma dhintay taasna murugo way uga keenaysaayo bal markaa taas baa adigu ixtimaala buu leeyahay waa cibaarada xiina tuufiya akhuha fadacat waxay dalaabtay biiibin diir bay tidhi ii keenoo famasat way marsatay macnaha jurhkeedii wax kaba miday marisay uma qaalat waxay tidhi maa lii biibi min xaajatin anigu diibka waxaa joon u leeyahay oo igu sugnaaday ma jirto hayr oo maanta uma baahniba xaaje uma lihi hayra anii laakiin samictu rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam cala alminbari yaquulu laa yaxilu limra'atin tuuminu billahi walyowmi alaakhiri tuxidu ay an tuxida cala mayitin fowqa halaatin ila cala zawjin arbacata ashhurin wacashra bal taas kolley dee axaadiisu macno keliya inoo wada cadays tarjamadiina waa taan kuba soo sheegno marka waxa ay tahay un alixdaad ligayri zawj maalin iyo laba iyo saddex waa dee wax iska bannaan oo uu bannaan yahay oo ibaaxaa jirta ama dee xukumka jawaaskiisa weeye wixii maalin waajib maahaan leenaye mashruuciyadiisi dee ibaax ahaan baa jirta wixii saddex xisho marka la gaadho ka badan ma bannaana kol haddii aanu zawj ahayn zawjkiisa waa afar bilood iyo toban haddii dee haweeneydu haweene uur leh oo intaa ka horeysa ay dhashay aanay ahayn oo iyadoo dhow hadiyoo dhow ninkeedu dhinto oo ay dhasho dee ziinadii iyo wixii ciddadii waxay raacaysaaba wadcigaas bay raacaysaayo markaa wax kasta iyo guur iyo wax kasta way u banaanaanayaan kitaabkaan intaasi inooguba iman qisadii subeyce bal markaa taas baa xadiidka iyo baabka inooguba sugan baabu ziyaarati alqubuuri xabaalaha ziyaaradeeda la ziyaarto bal xukunkeedii ayuu baabkiisii yahay kolley halkan waxba macadayn dee horta waa mashruuciyada guud ahaaneed inay jidaysan tahay bal taasba weeye de waxaana jirta axaadiidaasi yaanay kitaabka inooguba sugnaaninbe rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markii hore inuu nahiyey in xabaalaaba la siyaarto sababtuna waxay dadku waqtiyadaasay soo islaameen dhagax iyo sanam iyo waxay caabudaan ay weyneeyaan bay kuba cusbaayeen bal markaa dee waxaaba dhici kar layd haddii markaas waqtigaa looba fasaxo in waxaan ay ku cusbaayeen ay dhowaamun kaba soo baxeen ay dee ku dhasheen ay ku koreen ay yaqaaneen oo kale bal jaanibkeed ay ulaba kacaan oo halkaa tawxiidkii iyo dhaawac kaba soo gaadho rasuulkii waa nahiyey laakiin markii dambe dee islaamka sugnaaday qulubtoodii uu galay wax kasta ay u kala soocmeen rasuulkii ilaahay uu fasaxay oo nahyigiisaa hore uu nasakhay uu fasaxay isagoo dee sheegayana arrimaha kuba sugan iyo xikamta iyo ama faa-ida ay leedoo ah inay dadka aakhira xusuusinayso adduunyadii inay ka zaahidinayso bal taas qalbiga inay jilcinayso inji waana dee markay ziyaaro xaqiiqiya noqoto ruuxu dadkan halkaa galaye inay noolaa dee say ahaan jireen iyo maanta say inay nin kasta camalkiisii u rahmaya uu ka fikiro uu kana fikiro isaguna imika taasi inay sugayso maaha uun dee taase iyagii iyo bal maanta ruux kastaaba kii madaxda ahaa iyo kii xoolaha lahaa iyo kii wax kale dhammaan waa kuwaada simanee taxta turaab galay nin kastaana marhuunun bicamalihi taasba weeye isagiina taasaa iman doonta oo ku iman doonta markaa ruuxu markuu waxyaalaha ka fikiro haa aakhiru ku xusuusan adduunyadiibuu kaba zaahidi qalbigiisiibay jilcin ishii bay kaba ilmaysiin sidaa xadiid kaleba kuba yimi rasuulka ilahina yidhi hadal xunuun ha odhanina bal markaa taas bay ahaydbo in bal waay waa mid taasi iyada waa midgo waa leef arrinka kale jirtaana horta markay rag noqoto in dee ay mashruuc u tahay bal mustaxab ay tahay manduub u tahay isagoo ruuxu siyaaranimo uga qastaya inuu xabaalihi taguu soo siyaarto taasi waa culimmadu yaa iskuma waafaqsanayn ama huma naadir dee rag mala aan naskhigu gaadhin oo iyagu bal maalan taas ahaa way jireen oo afraad kooban oo salafkii kaba midoo laynoogaba soo naqliyo oo saa shacbi iyo laydhaa shacbi yidhi dee haddaan nahyigaasi jirin inantayda waan soo siyaaranaa qabrigeed oo kale iyo malaa waa nasrigoonay iyaga gaadhin uun midhar saasa say ibnu sirin iyo ibraahim naqaciye laakiin bal taas waa mashruuc dumarkii maxay noqonaysaa bal waa kan xadiidkan ku arki doonaa wixii bal maalan jaanibka ama xadiidkan la sugaynaa waayo xadiid dumarka wax ku tacalluqsan unbuu keenay xadaثna adamu qala xadaثna shucbatu qala xadaثna haabitu can anas bni maliki radi allahu canhu qala anahu qaal mara waa soo maray annabiyu sala allahu calayh wasalam haddaba xadiidka in yar buu maalin dhaweyna inooga soo qaaday inuu ku soo maray bimra'atin haweeney haweeneydaasoo tabkii ooyeysa cinda qabrin qabri agti qabri bay ag fadhiday waanay ooyeysay rasuulka ilaahay baa soo maray faqaala wuxuu yidhi ittaqi allaha ilaahay ka cabso oo ilaahay ka cabso oo wasbirii sabir iska daa arrinkan iyo oohintan iyo markaa jazacan ilaahay ka cabso oo markaa sabir waxaan ku heliyo waxa kugu yimi ku sabir oo u adkayso taas baa rasuulka ilaahay kuba yidhi haweenaydii oo waxaa amray dee waxaa la arkaana oohintani inay qadar zaa'ida oo ilmo ka badan ba ahayd oo baroor iyo waxyaalahaas iyo wixii dumar laguba yaqaanay markaasuu amray rasuulka ilaahay attaqwa taqwadna waxay keenaysaa wixii xumaa in lagaba dhowrsado oo dee taasay keeni markaasuu yidhi sabirna taasuu ku yidhi qaalat haweenayde waxay tidhi ilayka cani ilayka waa ismu ficil macnaa tanaxa waa abcid weeye oo wabcud macnaa iga tag iga fogow bay ku tidhi oo ilayka cani oo tanaxa cani iga durugo iga tag bay ku tidhi fa innaka adiga lam tusab laguguma asiibin waxay heli kumuu helin musiibada aniga igu dhacday kumay asiibine iga tag oo haddaa dee waxay leedahay ta aniga waxay heloo kale ay ku helo hadalkaa imaad tidhaaheen riwaayo in muslima waxayd maa tubaali bimusiibati waxa i heliyo musiibadayda dan kama gelaysidoo walow kunta musaaban cadartanina waa riwaayo kaleo abuyacla iyo haddaad adigu tahay ka waxaan heleen waad ii garaabilay waad ii garaabilayde iga tag bay ku tidhi markaasoo walam tacrifu hadalkaa waxay u tidhi may garanahayn rasuulka ilaahay inuu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh may garanahaynoo saasay hadalkaa ku tihi u tidhi fa qiila laha waxaa lagu yidhi riwaayo kitaabka inoogu dambaysa ayaa waxaa ninbaa soo maray oo ku yidhi innahu rasuulu ullahi waa rasuulka ilaahay ninkadaad saa ula hadlaysayoo markaasay tihi ma caraftuhu riwaayadka qaarkoodna fadli ibnu cabaas inuu ahaa ayaaba dabaraaniya ay wariyeen markaasaa saasay tiro markaasay faqiila laha inahu nabiyu sala allahu calayh wasalam muslim baa xadiidka wuxuu kuba wariyey fa akhadaha mithlu lmowt macnaa aad bay u naxday markii la yidhi waa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh geeri wax la mida waa naxdintii iyo siday noqotay waa karbigii helay khajalkii kuba yimi haybadii ayaaba geeri wax ku dhow oo kale ayaa qabtay haweenaydii oo markii la yidhi rasuulka ilaahi bua markaasay faatat inabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay bay uba timi falam tajid macnaa way timi way cudur daaranaysaa falam tajid may helin cindahu rasuulka ilaahay agtii baqwaabiina kuwa kadinkiisa joogoo gaardiyaana ama xaarisi ah oo dadka ka celinaya kadinkiisa oo dee ruux iyagu ay ogolaadaanoo uun mooye ruux kaleba aan sii daynahayn say dee boqorradii waxaasi ayeen kamay helin oo ibnu munayir baa wuxuu idhaha faa'iidada cibaaradan dambe ah falam tajid cindahu bawaabiina waxay faa'iideynaysaaba waa haweenaydii garasho la-aantan aanay rasuulka ilaahay garan waa sababteedii baabay tan tahay ama cudurdaarkii ay halkaa kuba lahaydoo waayo dee kol hadduu shanigiisu matalan ahaa inaanu bawaab iyo gaardiyaan iyo cid kadinkiisa joogta yeelan isagoo taa karilaa tawaaduc daraaddeed ba uba deeday shanigiisuna ma ahayn inuu yidhao dad ay hareeraha ka socdaan oo la dababoodayo markaa dee ruux hareeraha laga socdoo la dababoodayo markaa ruuxii uu garanayo inaan ruux caadi ahayn ruuxaa keligii iska socdo shanigiisi mu ahayn inuu dadka xaysto oo ay daba socdaanoo markaa uu socdo sitaa boqorada iyo caadadoodu ay tahay naxashyo dhan iyo wax dhan iyo hareera iyo dabadii la daba ordayo la hor ordayo taa arrintiisu ma ahayn oo haddii dad ay baal socdaanuu dadka xaysanayo dee marka hore way dareemi lahayd inaanu ruux saasa ahayn oo caadi ahayn oo waxaa laga yaabi lahaa hadalkaa kumay tidhaaheen waa tanna tanna caado umay ahayn tanna caado umay ahaynoo waa waxaa diyaadda keentay iyaduna ruuxa murugaysan baabay ahaydoo inay rasuulka ilaahay dareem garanba weydo fa qaalat rasuulka ilaahay baa waxay ku tidhi lam acrifka kumaan garanayn rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fa qaalat waxay waa tawaaduciisii iyo taas bal uu nici jiray in dee cidhibtiisa lagu joogjoogsado dee dad ay daba socdaanba oo taasin uu nici jiray fa qaala wuxuu yidhi inama asabru cinda sadmati lulaa hadalkeedii dee taasoo inay rasuulka ilaahayna waa u cudur daarayay ee wuxun buu yidhiba rasuulka ilaahay kuu yidhi taa kamuu soo qaadin iyo arrinteedii inama sabru sabirka macnaha sabirka kaamilkaa sabirka beel maxmuudkii waa cinda sadmati luulaa waa dhicitaanka hore musiibadu ay dhacdo agteeda on sabirka markaa ugu horreysay musiibada kugu timaado la sabro ama marka kale dee dadka kuma jiro ruuxaan laga dhimano hore looga dhimano nina ma xusuusna waa layska iloobay waa markay muddo noqoto ayaamaha ku ilowsiinayaba marka ugu horreeye musiibada kugu soo kadiso sabirka la sabro kaasbaa ka ajrigale ah kaasbaa ah ka dhan kaasbaa ka maxmuudkaa kaasbaa ah kii ilaahay yihi wabashir saabiriina aladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu ina lilahi wainaa ilayhi raajicuun sadmana aslu sadmi buu leeyahay dee waa kan sidaamba imika gawaadhidu marka iskuba dhacdaiyo sidaam iyo waxaa la yidhaha ama sidaamba oo wuxuu leeyahay darbu shaybi sulbi bimili shayga shay adag oo wax kaloo lamida lagu dhufto kaas baa sadma lagu magacaaba ama sadmi laba yidhaaha dee musiibadiina waxaa loo soo caariyeysay waa dee arrintan waqcaga adag iyo dhicidda adag ee qalbigii kuba leedahay ayaaba tan looba yidhi haddaba sabirka maxmuudkaee ajriga leh tawaabka uu ruuxu kaba helayaa kaasba weeye kaasaa ruuxa laga ajri siinaya ama ayaamo dabadeed markuu iskaba iloobo dee maalmihii unbaa ilowsiiye sabir uu sabrayba ma aha ee bal markaa waxay ti taas bal xadiidkan waan kusoo yar noqon doonaaye laakiin ama fawaa'idiisa kalene masaladii ahayd xagga ziyaarada waa ta aan idhi rag marka ay noqoto jaa-is bay u tahay bal jaa-is maahe dee waaba shay mustaxaba weeyaan oo manduuba hoode ibnu xasm iyo isagu in xabaalaha ziyaarta iyo alfaadihii amarka ahayd waxaabuu odhanaya dee waajib walow mar cumrigii oo dhan marba ha ka sameeye laakiin amarkii in la gutaa waajib baabu isagoo kaba dhigaya marka la eego daahir alamri iyo dee amarkii oo dee asalkiisu wujuub yahay oo le waajib bay tahay walow maratan waaxidatan fi lcumri waayo amar baaba yimi bal waxaan leenahay manduub weeye qolooyinkii salafka ee midharhka ee kutubta aaaarta soo naqlisa ay kaba soo naqliyeen inay dee aanay qabinbay karaahadii kuba joogeena waxaa cudurdaarkoodu ahaa xadiidkan ama naasikha uun baan gaadhin taas bay ahayd nahyiga horena way ogaayeen marka waxaa yimid dumarkii maxaa xukumkoodu yahay dumarkii sheekhuna waa kan soo dhigtoo dee daahirka u soo dhigtou haweeneydan waxaabad moodeysaa dee daahirka inuu kuba tegayo saa in badan oo culimmada ka mida ay kuba tagto in idanku caam yahay oo rag iyo dumarba uu markaa jamcinaye bal dumarkii marka la eego dawaa'if culimmada ka mida waana intooda badan qowlkoodii ayaa waxay leeyihin haddii fidno laga aamin yahay idankan guud ee fazuuruuhaadan ee ziyaarta xabaalihii ayay iyaguna soo gelayaan kol haddii waxa weeyaan laga aamin yahay taas xadiidkanna waa waxyaalahay dee qolooyinkaasi ku xoogeeyaan oo bukhaarina waa si u soo dhigtayoo xadiidkanna rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh haweeneyda dee kolley markaa waqti la aasay oo la yidhaaho ama waa la aasayoo janaasay soo raacday kaga hadhay meeshii may muuqan qabrigii inankeeda waa inan kaba dhintee ayay timiye rasuulka ilaahay oohintan iyo tan buu ku inkirayo sabir la-aantee imaatinkan kumuu inkirin oo kumuu qoonsan waa halka markaa wejka istidlaalka xadiidkanoo qucuudkii ay cinda alqabri fadhiday taqriir baa meeshii jiro kaa kamuu hadlin taqriirkiisuna rasuulka ilaahay xujo weeye bal markaa taas qolooyinka idanka cumuum kuwa xambaaray waxaa ka mid a caaisha bintu abi bakrin radia allahu canha oo walow aanu xadiid dee kaba dhow sheekhu aanu soo naqlin jaanibkaas in xaakim baa wuxuu ka soo naqlinayaa ibnu abi murayka ayaa arkay iyadoo qabrigii walaalkeed waa cabduraxmaan oo maka meel waxoogaa u jirtay lagu aasay soo siyaaratay oo markii lagu yidhi miyaan rasuulka ilaahay nahiyin ayaa waxay tidhi kaana naha uma amara biziyaaratiha rasuulka ilaahay uu nahiyey laakiin ziyaaradu amre laakiin waxaa kaasba kaba dhowa xadiidka saxiixa muslim ku suganoo rasuulka ilaahay kuba tidhi rasuulka ilaahayow maadaa aquulu idaa zurtu lqubuur waya haddaan xabaalaha ziyaarto maxaan idhahaa rasuulka ilaahayna wuxuu baray un ducadiio dee mu odhan ha ziyaaraninoo wuxuu tidhi haddaan xabaalaha ziyaarto maxaan idhahaayo ducadan dee markaa qabriga la tega qubuura la tago ee laba la imanayo ti unbaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uba sheegay marka agtaru ahlilcilmi qowlkoodu kaa weeye aimada qaarkood iyagu qowlkoodu idankan inuu rag ku khaas yahay weeye waxyaalaha iyaguna ay xujaysteenna waxaa kaba mid ah imaka dee xadiid lacana allahu zawaraati lqubuur ilaahay u lacnaday kuwa hadiyo goor soo siyaarta xabaalaha ee dumarkaa tirmidi baa soo saaray waanu saxiix yeelaa axaadiidyo kaloo shaahidu ina wey jiraanba bal markaa in kaasba weeye qolooyinkan haddaba leh maya idankii guud bay gelayaanoo haddii dee oohin iyo baroor iyo waxaan sharcigu banaynayn halkaa laba imanayaan ama mafsado kale ka dhalansaha waa loo diidayaa taasoo kale laakiin haddaanay taasi jirin siyaaradii sharciga ahaydna ay laba imanayaan tadkiirkii aakhirana iyagina way uba baahan yihiine way bannaan tahay qolooyin kale xadiidkan jawaabtooda waxaa horta xadiidku wuxuu kuba yimi zawaaraat alqubuuro waa dee imanka lafdigan mubaalaqa keenaya waa kuway caado ka dhigtay had iyo goor inay soo siyaartaan bal taas bayba tahay oo ziyaarada badiya waasiiqadani waxay keebanayso dee jaanib kastana hadday taasi caado noqotoba wixii kale xaq saarnaayee xaqii zawji iyo waxyaalahasaaba iman siyaaradina waxaa laga yaaba macnaheedii loo jideeyay bay meesha ka baxaysaa tabaruj iyo waxyaalo kale iyo umuurahaasna way dhalanayaan bal marka waxa weeye taasay kuba xambaareen bal waxaan leenahay masaladu waa masala khilaafiya sababtuna waxa weeye idankan ah fazuuruuha miyay rag iyo dumarba uu caam yeelaya mise ma caam yeelayo haddii la yidhaha uu caam yeelaya maxaa kale bal dumarku inay halkan kuba jiraan unoqonayo waxoogeeyo dee xadiidkeennan baa kaa mida xadiidkaa kale ama dee caaisho fahamkeeda iyo bal maya xadiidkaa kale ahayd rasuulka ilaahay inay saa weydiiso ku yihi taasba ee qolooyinka iyagu yidhi waa taasna idankii waxay ka dhigeen rag inuu kuba khaas yahay lafdiga aan soo naqliyey tirmidi iyo kuwaasna waxay kaba dhigaan wixii dee mu-ayidaadka ahaye iyaga inaan gaar ahaan iyo waxyaalaha kaba dhalanayee bal kolley masalada suuradoodu taasba weeye xaggii ziyaarada ee actar bukhaarina waxa usluubkii iyo sanu inoogu soo dhigtay ay tahay ziyaaratulqubuur intuu dhigtay inuu halkana waayo itibaacu nisa iljanaaisna wuu horreysayo mala axkaamtii dumarka xagga xabaalaha ayuu israaciyey waayo weli in waxaa inoo dambaysa xabaali aaskii iyo adugbal markaa dafnigii waxay kuba tacalluqsanaya umuura way inoo dalmeeyaan salaadii baa dambaysa oo halkanba laislama gaadheen laakiin intii dumarka ku tacalluqsanayd ayuu geesba isu raaciyeen bal taasba weeyaanoo dee waxaa daahirkiisu yahay inuu kuba tegayo haddii aan wax kaloo manceyayaa jirin jawaaskeed wejka xadiidka looga daliishanayana waa kaan sheegnay waxyaalaha kale xadiidka inoogaba saguna tawaaducay rasuulka ilaahay ruuxa jaahirkaasi ugu dhimrinayay wuxuuguba fudaydinayey ictidaarka siuuba aqbalayay iyadoo balmaadana jaanib kale dee amarkii macruufka laysfarayay munkarkii layska nahayey mulaasamadeeda waa kan rasuulka ilaahay xaalada caynkanaba dee wixii munkarkaa kaba nahiyey oo kale bal matalan taas oo kale iyo waxyaalo kalena way noo socotaayoo sharaxa kuba eegan doontaan laakiin baabka inoo socon doona waayo baabku iska yar casharka baabkan baa inoo dheer casharkiina inta ka harsan iyo xadiidka waxa laga yaaba xadiidta kala badan be baabu qowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii buu baabkiisii yahay uu yidhi yucadabu waa la cadaabayaa almayitu meydka bibacdi bukaa'i ahlihi calayhi kolley qaydkan xadiid kale inooguma socdaa axaadiidta qaar qaydku lama socdo ehelkiisu oohinta ay u ooyaan isaga wax kaba mida ayaa meydkii looba cadaabayaa marka wuxuu yidhi tarjamaday tani ka mid tahay waa tafaquhii iyo fiqigii bukhaari weeye xadiidka lama socoto idaa kaana nawxu marka haddii loo cadaabayaa waxa weeye bukhaari baa leh idaa kaana nawxu qayladan iyo baroortani hadday tahay min sunnatii dariiqadiisi wuxuu isagu ku dhaqmi jiray caado uu ahaa oo bal matalan ama uu arki jiro ehelkiisii aan u diidi jirin hadday ahayd oo taasi ahayd de markaa sabab buu kuba leeyo waa loo cadaabayaa idaa kaana nawxu min sunnati markaasaa muxuu yidhi intan waxaan leenahay idaa kaana nawxu min sunnati waa bukhaari raximahu llahu tacaala in kalaamkiisii weeye waa tafaquhiisii ee xadiidka lamama socdooo macnaa waa xadiidka inoo soo socdae meydka waxaa loo cadaabayaa oohintiibaa ta'wiilkiisii ay tahay bal siduu kuba awiilayo ku xambaarayay taa uu kuba xambaarayay markaasaa wuxuu yihi liqowli illaahi tacaala waxa uu daliilo tanba oo arrinkaasa ilaahay qowlkiisii uu yidhi quu anfusakum waahliikum naaran ilaaliya oo nafihiina iyo ehelkiina naar ka ilaaliya taas oo waxa weeyaan jaanibkan u ah oohinta qeyb ka mida loo cadaabayaa oo waa haddiina waxa uu sunnadiisa noqdu muxuu raaciyey ayaddan qur-aanka ah oo ah ilaahay inuuna amray nafteenna iyo ehelkeenna inaan naar kaba ilaalino ka badbaadino xagga aayaddani arrinkan uu bukhaari kuba tegay oo ah in dee nawxan ama caadadiisa hadday ahayd ama oohinta barhkeed loo cadaabaya jaanibkay daliil ugaban tahayna bal waxa weeye walow aayaddu amarkani caam weeye oo wax alla wixii keenaya dee waxa weeyaan munkara xumaana macsiyo ee naar lagu kasbanayo in naftii iyo ehelkii lagaba ilaaliyo bal maalan taas bay noqon oo waa wax dee laysba amray marka haddii uu ruuxan dee arrinkani caadi u ahaa uu ku yaqaanay umuu diidin oo kamuu nahyin wuxuu faraa ka qaaday nahyintiiyo waxaa diidma uu diidi lahaa markaas lam yaqi nafsa walaa ahlow dee ruuxaasi naftiisi iyo ehelkiisiiba kamuu ilaalinoo waa jaanibkaa dee cumuumkiibay soo gelaysaayoo waxyaalihii ay ahayd ehelkiisa inuu kaba ilaaliyo ee uu kaba ilaalin waayey tiibaa loo qabanayaa weeyaanoo bal waa taas weli hadalkiisuna wuu socdaa waqaala nabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yihi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun canwa mas-uulun can raciyata xadiidka hore inuu soo maray oo kitaabuljumucu isagoo dhan aynu kuba soo maray dhammaantiin waxaatiin waa kuwa wax ilaaliya ruux kastana raciyadiisii waa la weydiin doonaa xadiidku halka baabka kaba soo gelayaana ee waxa weeyaanuun raciyaayadiisii maxaa kaba mid ah hadduu ehelkiisii oo shar samaynayo uu arko oo uu kaba nahyin waayo baroortan baabay la yimaadeen markay suba dhacdo uu ku arki jiray umuu diidi jirin isagaa kuba sugay isagii markaa uu dhinto haddii looba baroorto dee isagii kamuu ilaalinoo wixii uu dee markaa mas-uulka ka ahaana weeyo taas baa maxay keeni in loo cadaabo oohintii adugu wuxuu wadaa sheekhu raximah llahu tacaala waa la cadaabayaa meydka oohintii baa loo cadaabayaa maaha idlaaqeed ee umuuru ku qaydaya haddii arrinku uu ahaa sunnihiisa iyo dariiqadiisa iyo isaga caadadiisa hadduu ogaa ehelkiisu waxan inay samaynayaan oon markii hore uba diidin ama aanu usii dardaarmin inay waxaa iska daayaan oy faraa kaba qaadaan bal umuuraha caynkaasa ayaa cadaabkii keenaye ma aha ruuxii aan caado aanay u ahayn ehelkiisa u diidi jiray hadday markaa dee mid isagu ay iska baroorato mid inkaa loo qabanayo loo cadaabayo taamaha ayuu leeyahay kalaamka kolleyna waa inoo socon doonaa wa huwa ka qowlih markaasu wuxuu yihi faidaa lam yakun min sunatihi adaeg weli tarjamadii baan ku jirnaa bukhaari baana wada xadiidkii buu doonayaana bal inuu qaydo ninkan haddaanu waxaan oohintan iyo nawxani dariiqadiisiiyo caadadiisa ahayn fa huwa kamaa qaalat caaishatu radia allahu canha say caaisha tidhi iyadoo daliishanaysa ina qowl caaisha maaha waa aayad qur'aane iyadoo daliishanaysa siay tidhiba weeyaanoo laa taziru waasiratan wasra ukhra waayo caaisha xadiidkan waabay diidaysaa oo ay leedahay maaha sidii rasuulka ilaahay uba yidhi arrinku maaha iyo sida loo soo naqliyayoo markaasay aayadda daliishatay oo laa taziru ma xambaarayso waasiratun waa naf dambaabsan oo dee dembi lihi oo waasiri wasra ukhraa mid kale dembigeed ma qaadayso marka waxa weeyaan haddaanu ninku sabab ku lahayn oo ama ana waxaan dariiqadiisa hayn ehelkiisaa ku dhaqmi jiro umuu diidi jirin oo kamuu ilaalin jirin isagoo garanaya in loo ooyo kumuu dardaarmin waxaa faraa lagaba qaado markaa isagaa waxaan sabab ku leh qayb buu kasabkii kuba leeyo waa loo cadaabaya laakiin haddaan intaasoo midil jirin ha walaa taziru waasiratu wansar ukhraa saa ay caaishaba tidhiyo markaa looma qabanayo wixii dee cid kale ay sameeyeen wa huwa ka qowlihi tacala laa taziru waasiratu wansra ukhraana wuxuu la mida ilaahay qowlkiisii uu yidhi wain tadcu musqalatun dunuuban tani iyadu kole qur-aankii ka mid maha tilaawadii waa tafsiir dee isagu laba yimi ilaa ximliha laa yuxmal minhu shayun kolley aayadda inteeda horeba walaa taziru waasiratu wansra ukhraa baa la socotay wain tadcu hadday dalabto iyo dhawaaqdo iyo musqalatu mid la cusleeyey wey oo dembi baa lagu cusleeyey ilaa xamliha waa wixii ay dee xambaarsanayd ee dembiga ahayd ayaa maxay uyuudhaysaa waa axadan liyaxmila canhaa weeye axad kale u yeedhatay si uu dembiga ugaba qaado laa yuxmal minhu shayn wey laa yuxmal lama qaadayo shay-un minhu shay dembigii ka mida loogama qaadayo macnaag naftii iyadu marka horeba waasire ahaydna wisri kale ma qaadayso wisriga ay lahaydna iyadana cidi kama qaadayso walow kaana daa qurbaa kan loo yeedhanaya ee u yeedhay bal ximligan inuu wax ka mida iyo dembigan kaba qaada hadduu dee qaraabadeedii yahay aabihii yahay oo waxa weeyaan walaalkii yahay oo waladkii yahay iyo waxyaalahaas ruuxna ruux kama qaadayo dembigiisii oo macnaha wuxuu leeyahay aayaadkan ama labada aayadood ee ruuxii isagu dembigiisa lahaa inaan cid kale dembigiisa ka qaadahayn taas baa inooguba sugan ama isaguna aanu dembi qaadahayn cid kale uu leeyahay qaadahayn markaa taasna xadiidkan aan inoo soo socdee yucada ama badhan inoo soo qaadee yucadabu lmayitu bibacdi bukaai ahlihi calayhi wuxuu noqonayaa iskama hor imanayaan xadiidkaan qaydayna aan kuba qaydaynaa ruuxii inuu sabab ku lahaa ama waxaani sunnihiisa ha noqdo waxaani dadkiisu kaba ilaalin waayo isagoo ku arka haba noqdo isagoo garanaya in la samaynayo u dardaarmi waaye inay waxaa iskaba daayaan haba noqoto markaase haddaan intaa midna jirin ha laa tasir waasiratun wisra ukhraayo markaa dembigii ruuxa kale waxba kama soo gaadhayaan haddaba welina kalaamkii uu wadaa tarjamadii weeye tarjamada dheeraatee laakiin dee umuuray xambaarsan tahay wamaa yurakhasu halkii baabu qowli nebiyi bay noogu cadfan tahayo wa baabu maa yurakhasu waxa weeye wuxuu u baabaysan yahay wixii la ruqseeyey ee min albukaai oohin la ooye a markay geeri timaado min hayri nawxin iyadoon la dhawaaqayn waa ilmadii la ilmaynayey iyadoon baroor iyo dhawaaq iyo qayla jirin ee macnaa waa jaa-isa weeye wax bannaan weeye bal taas caddaynteediina baab u yahay waqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa tuqtalu lama dilayo nafsu naf dulman gardarro looma dilayo ilaa oo la dilo kaana cala bni aadama ina aadam waxaa korkiisa aanaya alawali hore kiflun qayb waa in aadamkii hore waa kii ugu horeeye wax dilay walaalkii dilay ee waxa weeyaan waa ninkii in aadame walaalkii dilay dee ilaahayba qisadooda suuratulmaa-ida inoogaba waramay waana tan dee lanoola yidhaaho waa qaabiil iyo habiilo waxa weeyaan waa qaabiilkii kii wax dilay kiflun waa nasiib iyo qayb min damia nafta dulmiga lagu dilay dhiiggeeda wax ka mida ayaa saa fuulaya isaga wadalika maxay sababtu tahay liannahu awalu man sana alqatla cid wax la dilo oo bidulmi loo dilo ama guud ahaanba ciddii jidaysay kii ugu horeeyey buu ahaa markaa maxaa iyada halkana xadiidka uu soo qaadanaya kol haddii ina aadamkaa hore cid alla ciddii dulmi waxu dushayba dembigoodii kana waa leeyahay isaguna laakiin wax jidayntaa uu jideeyey dembigii wax ka midi isaga ay fuulayaan dee kii isaga dariiqadiisu ay ahayd annawx calalmayit caadadiisu ay taa ahaan jirtay arinku waxa weeyaan dee sabab buu waxaan u lahaa isagay caadadiisa ahayd oo dariiqadiisa ahayd oo haddii loo baroorto ehelkiisna ay markaa halkii maraan ehelkiisna ay halkii maraan isagaa waxaan u jideeyo waa la qabanayaa oo waa loo qaadaya waa lagu cadaabaya waa arinka halkan aaya xadiidkana waa shusoqi waa umbuuro istimbaadaad dee waxa weyaan aada u daqiiqa iyo fiqigiisii weeye oo tarjamadii way dheeraataa sababtu waxa weyan axaadiidan ayaa dee bal matalan kalam dee waxyaalana waa tawiilaad intaa ka badanna waan arki doonaaye ayuu sheekhu raximahu llahu tacaala xadiidka inoo soo socda iyo aayaadkan iyo umuurihii ayuu isla doonanayaa oo macno keliya ku kulmaan oo aanay isdiidin taas dee barhkood cumuumkii ay lahaayeen hala khaas yeela ama idlaaqii ay lahayn halaba qaydee tiibuu kuba jamciyo had iyo goor marka wax la jamcinayana dee way iskaba timaadaa in cumuum la khaas yeelo in idlaaq la qaydo jamcintan daraaddeeda way iskaba timaadaayo intaasba wey xadaanaa cabduna wa muxamedu qaala ahbaranaa cabdullaahi waa ina mubaarak muxamedna waa maxamed ibnu muqaatilkan habeenada dhoweyn badsohayna isagoo ina mubaarak wax ka warinaya waana dee reer marwa intooduba qaala waxay idhaheen qaala wuxuu yidhi ina mubaarak ahbaranaa caasim bnu sulaymaana can abi cuhmaana wa abu cuhmaan nahdi qaala xadaanii usamat bnu zaydin radia allahu canhuma qaala anahu qaal arsalat way dirtay ibnat nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay inantiisii ayaa ilayhi rasuulka ilaahay baa xaggiisa cid uu soo dirtay macnaha hablihiisii mid kaba mida ayaa ruux bay soo dirtay bal markaas dee iyada tan kollay dee hablihiisiina waa taa waan wada garanna kuwa ay yihiin zaynab waa la yidhi oo zaynab haddii la yidhaahana kollay laba ayuunbay dhashay waa umaama aynu kitaabu salaad kuba soo marray rasuulka ilaahay dee dadka isagoo tukinaya uu degta kuba siday bal taas iyo inaan cali la odhanayo roonaadayboo kol laba yidhi rasuulka ilaahay xataa ridfigiisa waa saareen laakiin waa dhintay labadaas bay abulcaas uba dhashay bal matalan taas oo kale faadima haddii la yidhaha dee xasan iyo xuseen waan garanaynaaye inan yar baa jiroo saddexaad oo muxasin la odhanayo dee yari ku dhintay kaasi waa jiray iyaduna waa noqon karaan bal kolley shaarixuna uu yar dheeraynayaa kalaamka taas balta ay tahay haddii inan la yidhaahna dee muxasinkaasiya waa noqon calina waabu roonaaday oo dee hadduu da-du kuba dhintay sabi yar iyo ilmo yar malaa da lagaba cabira ma ahayn waatuu leeyahay isagu wuxuu dooranayaaba inay zaynab ahayd umaamana ahayde laakiin markii dee waqtigaa aad ba haw cuslaatee ilaahay rasuulka ilaahay dee imaatinkiisan iyo tan uu kuba shaafiyo anay waqtigaa kuba dhiman waa haddii umaamo laba yidhaaho waayo umaama dee waa kanoo markay faadima dhimatay iyadaana kuwa sii dardaarantee dee cali ayaa guursaday waana la joogtay muddo ilaa la dilayey way noolayd cali la dilayey way noolayd umaama bintu zaynab ama bintu abilcaas bal haddaba gabadh baa soo dirtay ilayhi halkan nooma magacowna oo waxay tidhi inabnan inan lii aniga ii sugnaada qubida manaa qubidada halkan dee waa sakaraad weeye maaha naftii baaba ka baxday taas maaha waa uxtudir weeyaan oo dee sakaraadkiibaa kuba yimi ee fa'tinaa noo kaalay rasuulka ilaahayow faarsala wuu diray rasuulka ilaahay waa ruuxiibu u celiyey kii iyadu ay soo dirtay yuqri'u xaal uu aqriyayo oo gaadhsiinaya asalaama salaamo wayaquulu uu leeyahay iyadii buu sabirsiinayaa umuu teginba ina lilaahi ilaah waxaa u sugnaaday maa akhada wixii uu qaado ilaahay isagaa leh walahu waxaa u sugnaadayna maa acdaa wuxuu bixiyana kolley wadcigaa dee ahaa maanta waa ilmo dee dhimanaya ama ruux dee la filayo inuu dhinto waa qaaditaankii xagga kale tartiibta dee siintaa horeysa oo markay awlaadiya noqoto horta siinbaa horeyso marka dambena qaaditaanku waa dambeeyaa laakiin wadcigiibaa maanta keenaya xaaladii joogtaa akhdiga ahayd ilaahay waxaa u sugnaaday uu leeyahay isagaa leh ma akhada wixii uu qaado walahu waxaa u sugnaadayna ma acdaa wixii uu bixiyana isagun baabale ilaahay markaa kole hadday arrintu taa tahay waxanba ay cawaariyiin ilaahay leeyahay mar kastaba wakullun dhammaan oo maxay ah min alahdi walicdaa weeye qaaditaanka iyo bixintuba cindahu isaga agtiisa biajalin ajal bay kuba sugnaatay musaman la magacaabay ajal xadaysan oo dee waqtigii markaas ajalku muddada cumrigo dhanna ajal waa la yidhaha inta ugu dambaysana ajal waa lagu magacaabaa laakiin waxa weeyaan umuurahaas oo dhammi waxay leeyihinoo waqti xadaysan bay leeyihinoo aanay dhaaf ahayn oo waqtigii ilaahay subxaanah watacala uguma talagalay ayuunbaabay noqonayaanoo wakullun min alahdi walicdaa ama wakullun min alanfusba waa dhammaanoo nafihi kaba mide ee biajalin musama macnaa ajal magacaaban go-an oonay dhaafahayn baa jirta marka kol hadday arrintu taa tahay faltasbirha sabirto waa farrin uu farayo war taxtasib sabirkeeda iyo taasna iyo ajrigeeda ilaahay howla niyooto iyadoo dee amarkiisii ku raaliya thawaab isaga kaga rajaynaysa intii haddana faarsalat ileyhi way soo celisay weliba tuqsimu caley iyadoo dhaaranaysa oo le wallaahi la yatiyannaha ilaah baan ku dhaartay waa inuu noo yimaado way dhaaratayba tii bay soo celisay de waana ti aynu xadiidkii waibraar ilqasam ba xadiidkii baraaya nika n janais bilowgeeda ayn kuma soo marray noona dambeeyaba in riwaayaadka aan sheegnay barhkood waa ibraar ilmuqsim rasuulka ilahi baa yihi ruuxii dhaartay in dhaartiisii loo dhowro loo ilaaliyo haddii dee si aanu xinsiyo waxyaalaha uguba imanoo markaasuu faqaama uu kacay rasuulka ilaahay walxal macahu sacdu bnu cubaadata wa mucaadu bnu jabalin wa ubay bnu kacbin wa zayd bnu thaabitin wa rijaalun intan iyo rag kale ayaa laba socotay way raaceen oo dee isagaa loo yeedhayo dadka markay weliimo noqoto ayaa dee ciddii loo yeedha un ay tagtahay oo ruuxa kale loo baahanyay inuu idmo saaxiibkeedu siduu rasuulka ilaahay baa yeehay ninkuu yidhi markuu kadinkii ay soo gaadheen ninkani uuna soo raacino umaad yeedhine haddaa doontana waad u fasixi haddaa doontana waad celini laakiin markay ciyaado iyo taas noqoto umuuraha iyada uma baahna weeyaan oo iyada taas ma aha markaasaa muxuu yidhi in fa rufica ilaa ilaa rasuuli llaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilahi baa sare waxaa loogu soo qaaday oo loo dhiibay asabiyu ilmihii yaraa walxaala nafsuhu naftiisii tataqacqacu macnaa ay sanqarhayso oo dhaqdhaqaaqayso isbaraanbarayso qaala wuxuu yihi raawigii xasibtu waxaan umalayn anahu qaala inuu yihi kaanahaa shanun si waxa qarabad baaliyatay shanigu horaba kitaabka inugu soo maray waa qarbadku markuu baaliga iyo weliba engegan yahay ee la taabto dee waa bacbaclaynaya waa sanqarhaya saas oo kale naftiisiibaa marka la eego xarakada badan iyo sanqarh iyo waxyaalahaasaa ka muuqdayoo xaaladiisu taas bayd xaalo culus fafaadat caynaahu waa halkan waa halkii lahaa wamaa yurakhasu min albukaa'i min gayri nawxin shawaahideedii adiladeedii rasuulka ilaahay baa ilmeeyey faqaala sacdu sacd ibnu cubaadata yidhi yaa rasuul allahi ma haada muxuu ahayd oohintan dee waxay ogaayeen rasuulka ilaah oo nahiyo u diidaya iyaguna markaa malaa waxay u fahmeenba inaan dee la ogolaynba xataa ilmo la ilmeeyana oo arrinkani muxuu yahay buu yidhi oo waadigii dadka sabir amri jiray taasna u diidi jiray faqaala rasuulka ilaahi baa wuxu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh haadihi raxmatun tani waa naxariisoo imaka ayn sacda atabki watanhaa can ilbukaa'i laftii abuu nucaym iyo mustaqridkiisa dhacayo sheekhuna kaba soo naqlinayo oo dee miyaad ooyeysaa adigoo dadka u diidi jiray oohintiio rasuulka ilahi wuxu uhi haadihi waa damcadan waa ilmadani raxmatun waa aharu raxmati weeye waa naxariis raadkeed de waa naxariis ama naxariis raadkeed weeye oo waxa weeye taas jacalaha allahu ilaahay yeelay fii quluubi cibaadihi addoomihiisa quluubtooda quluubtooda uu yeelayoo dee ruuxii geeri markay kuba timaadana way noo dambaysaa kitaabkay kuba iman doontaa rasuulka ilahi ibraahimna yidhi isha ilmadeeda iyo qalbiga murugadiisa midna looma diidayo ee haddii uu ruuxu hadal fiican un ku hadlo wixii ilaahay raalli geliya uu kuba hadlo inaa istirjaaci iyo taa laba midka ahaa taas ruuxii looma diidayo ikhtiyaarkiisaba ma aha haddaba waa naxariis ilaahay qulubta addoomihiisa yeeloo wainamaa yarxamu llahu ilaahay waa u naxariisanaya min cibaadihi addoomihiisa xag arruxmaa kuwa naxariista ayuunbaaba u naxariisanaya oo bilmatalan taas kolley xadiidku dee waa xadiidayn macnihiisu aada u cadiyeyna noo soo noqnoqon doono arrinkiina halkii baabka wuxuu ugaba baabaysnaayo ilmada aan lahayn dhawaaq iyo qayle iyo taasi iyo dhul laysla dhacay iyo maro la dildilaaciyo iyo taas iyo in laysla ribraaxyo aan lahayn dhibaata ma jirto oo waaba dee naxariis baa rasuulka ilaahay kaba cabiray taas buu kaba cabiray in waxa weeye oo bal matalan xaggan kale rasuulka ilaahay tuu yeelayna markii horena wuu sabirsiinayey markan dambena dhaarta waa taani dhiba istixbaabu ibraar ilmuqsim dee axaadiida bay nooguba sugan tahay bal iyada taasna xadiidka iyo umuuro kale bay noogu sugan yahin lakin way noo soo noqon doonaa casharka aan yar socodsiinaya xadaثna cbdاللh بن mحamedi qala xadaثna abu caamirin w abu caamir اlcaqadi qala xadaثna fulix bnu sulaymaan can waxa ay taala can bilaal bni caliyin wa can hilaal bni caliyin haddaa ila mid tihiin qolooyinkiina fatxi haysta waa fatxulbaari bilaal idiin taallo magacu waa hilaal bilaal ma jiro waa haddii taasun waa halkaa ba'da unbaa ha ah inta kale waa ba'di unbaa halkaas asalkeedu ha yahay can hilaal ibni caliyin can anas ibni malikin radia allahu canhu qaala hilaal ibnu calina kolley hilaal ibnu cali ibnu usama la yidhah waa nin reer madiina ah kitaabkana meelo dambuu kuba iman doonaa uu ku iman doonaa uu soo noqnoqon doonaa waxa weeya ninkani waayo kutubta lixdaabuu ku suganya waana taabici waa kaa anas kaba warayay laakiin waa taabici yar kitaabkana meel dambo kaba mida bukhaari waxaa dhacay hilaal ibnu cali hilaal ibnu abi hilaalla waa la ydhaha inuu yihi hilaal ibnu cali min bani caamir waa matanga kitaabka laakiin halkaa dambe waa mujaladka tobnaad ee xaafid wuxuu ku tacaqaybiyay hadalka bukhaari waa mawaalidoodii walaysa min anfusihim walow hadalka bukhaari keenaya inuu reerka kaba dhashay ee waa mawaalidoodii bal waa nin hiqaan leenahay magacuna waa hilaal qaale wuxu uhi anas ibni malik shahiidna waxaanu xaadiruun u joognay aaskii bintan gabadh lirasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam inaan rasuulka ilaahi hablihiisii kaba mid ahayd qaale wuxuu yidhi warasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahina jaalisun cala alqabri wuxuu dul fadhiyeyba waa la aasayay inantu ruqaye maaha oo ruqaye rasuulka ilaahi beder ku maqan bay dhimatay oo waa dee hortii baa la aasay faadimana maaha faadima way ka dambeysay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh waa zaynab ama umu kulhum kolley halkana culimmadu waa umu kulhum bay yidhaaheen markaasaa rasuulka ilaahay wuxuu fadhiyay qabriguu dul fadhiyay qaala wuxuu uhi fara-aytu waxaan arkay caynayhi labadiisii indhoodoo tadmacaani waa maxalu shaahidku halkana rasuulka ilaahay uu ilmeynaya markaa uu qabriga dul fadhiyo dee waa naxariista ruuxa qalbigiisa ilaahay geliya cidii uu doono qaala wuxuu yidhi anas baa odhanaya faqaala wuxuu yidhi hal minkum ma idinka mid yahay rajulu nin oo lam yuqaari fi leylata anaa habeenkan xalay ahaa kolley dee malaa subaxdii alleylana ilaa gelinka hore o dhan alleyla albaarixa ama xalay waa la yidhaha luqada carbeed walow kolkolna axaadiida ay nooguma timi albaarixa laakiin inta gelinka hore o dhan habeenkii tegay markay sheegayaan alleyla lagaba cabiraaye ma idinka mid yahay axad lam yuqaarif alleyla xalay aan haweenaydiisi ama cid aan la kulmin adigu dumar aan la kulmin ma idinku jiraa taas buuri ee dumar markay noqoto qabriga cidda gelinaysa waa rag uun dumar ma gelinayaan oo dee iyada taas inama ayn rag baa gelinaya haweeneed marka wuxuu yihi waa ruuxii iilka dhigilaa weeye iilka dhigilaa ma idinku jiraa idinka mid ma lam yuqaarif macnaha kolley macnuhuna waa lam yujaamic tilka leylata weeye waa habeenkaas tegay aan isagu haweenaydii aan la kulmin oon jimaaca laba iman barhkood baa dembi kuma fasiro aan dembi kasbane laakiin kolley taasi maqsuud maaha iyada halkan lam yuqaarif markaasaa maxaa dhacay faqaala abu dalxata ana abu dalxa yidhi aniga waxay halkan culimmadu yidhaahaanba kolley xadiidka dee umuurahan in ruuxan xalay oo kale dee iyadu maantana imakana uu haweenay gacanta ku qabanayo godkii dhigaya ama eelkii dhigaya waxyaala ay kuba cusbaayeen waaba intaasoo xusuustan ku dhowiiya waxyaalahaasi ay meeshii timaado iyo waxyaalo ee ruuxa dee isagu jaanibkaa dumar ka dheeraaye muddo kaba maqnaa ayaaba kaba mudan inuu dee eelkii dhigo si aan ama shaydaan wasasadii iyo waxyaale iyo waxaan kuba dhowaayo cusba dee waxa weeyaan aan looba xusuusin bal taas waxaana xadiidka ku yimi cumaan gaar buu u joogsaday oo waa cumaan baa meeshii waa joogay abu dalxa ayaa yidhi tan culimada qaar baa yidhi abu dalxa dee isaga laxdigiyo waxaasuu yaqaanay waa xirfadiisa iyadoo saasaa lagu idhay maya waa jaanibkan kale bal imanka ay tan tahay dee xagganna marka la eego cumaan fadiila way u tahay oo liithaarihi sidqa marka iyadoo halkan maanta ay waxyaale ugu sugan yihiin ay zawjadiisii too rasuulka ilaahay nantiisii ay tahay haddana marka taasi ay dhacdo dee iyada maahee jawaaridiisii oo kale zawjo kale ma lahayne jawaaridiisii oo kale nooc yar qadaada way uguma sugnayda laakiin waa kaa dee sidqigiibuu doortay oo waa kaasaa yidhi jaanibka halkanna dee kolley xadiidka kuma sugna iyadoo sakaraadaysa inuu waxaweeyaan ficilkani kaba dhacay iyadoo bal matalan isleeya way dhimanaysaa ficilkan ka dhaca waxa laga yaaba maradkeedna waa dheeraaday marka taas baa deeta keentay un inuu laga yaabo jawaaridiisii wax ka mida uu laba kulmo ee bal rasuulka ilahi saasuu yihi oo faqaala abu dalxata ana qaala wuxu uhi fanzil dhaadhac qaala fanazala fii qabri abuu kuba dhaadhacay maxalu shaahidku baabka inoo socdo waa intan fara'aytu caynayhi tadmacaani marka ilmada keligii way bannaan tahay xadaana cabdanu qaala xadaana cabdullaahi qaala akhbarana bnu jurayjin qaala akhbaranii cabdullahi bni cubaydillahi bni abi mulaykata qaala tuufiyat waxaa dhimatay ibnatun gabadh licuhmaana radia allahu canhu ama inan cuhmaan dhalay ayaa dhimatay bimakata makay ku dhimatay waa umu abaan baa la odhanayay waana waqti dambe weeye cuhmaan ma noola ee waa waqti dambe wajina ibnu abi mulayka ayaa wuxuu yihi cabdullahi bni cubayd linashada waanu nimi linashada inaan xaadirno aaska ka qayb gallo waxadarahaa markaa weli lama saarin oo qabrigii lama geyno gurigii baa la joogaayo dee walaa waa la maydhaya raggina way sugayaan waxadarahaa waxaa yimi oo janaasadii kasoo qayb galay ibnu cumara wabnu cabaasin radia allahu canhum wa innii anigu la jaalisun waan fadhiyay baynahumaa labadoodaan u dhexeeyey cabdullaahi bnu cubaydillaahi baa leh aw qaale waxaabuu yidhi jalastu waan fadhiistay liilaa axadimaa midkood baan dhinaciisa fadhiistay uma jaa alaakharu kii kalea yimo fajalasa ilaa jambi dhinacaygu fadhiisto kolleyna waxay ahaydba sadee riwaayo kale kuba timi markii hore ibnu cumar baa joogo ibnu abi mulaykana waa u yimo uu dhinac fadhiyo ibnu cabaas baa la keenay iyadoo la hagayo waayo waa waqtigii dambe windhabeelayo tobankii sanadood dambe windhala ah ibnu cabaas cabdullahi ibnu cabaas qaaidkiisii baa wadayoo markaa markuu waday loo sheegayna mala cabdullaahi ibnu cumar inuu joogo ayuu halkaa fadhiisto dee ibnu abi mulayka meeshiisii kama kicine waa halkii dhinacoodu soo fadhiisto sidaasuu uguba dhexeeyey isagoo waqtigaa intuu indhabeelay bahayd faqaala cabdullahi ibnu cumara baa wuxu uhi radia allahu canhuma licamr bni cuhmaan xadiidka duruqdiisa kale inooguba timi iyagoo fadhiya ayay maqleen oohin ka maqleen gudaha markaasuu ibnu cumar yidhi licamr bni cuhmaan waa licamr bni cuhmaan ibni cafaan weeye oo gabadhan dhimatayna ay walaalayiin ayaa wuxuu ku yidhi ibnu cumar alaa tanha miyaanad u diidayn dumarka dee de isagii gurigoodii ay tahe canilbukaai oohintan ay ooyaan waana dhawaaq la maqlay bay ahayd maxaanuu yidhi fa ina rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi qaala wuxuu yidhi ina almayita meydka la yucadabu waa la cadaabayaa bibukaa'i ahlihi calayhi oohinta ay ehelkiisu u ooyaan taas baaba lagu cadaabayaa sababteede de maxaad ugu diidi weyda u diid faqaala ibnu cabaas ibna cabaas baa isna halkan fadhiya ibna cabaas baa wuxu uhi radia allahu canhuma qad kaana cumaru radia allahu canhu cumar wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaha bacda dalika kaa barhki oo waa tan waana taa halkuu kaba soo qaaday bukhaarine waa yucadabu lmayitu bibacdi bukaa'i ahlihi calayhi taasuu odhan jiray qisaanuu sheegaya uma xadaa ibnu cumar baa ibnu cabaas baa xadiidkii wadoo qaala wuxuu yidhi sadartu waan soo laabmay waa fulayn dee makay nusugu tegeenoo way kasoo noqdeen kasoo fuleene waan soo laabnay maca cumara radia allahu canhu min makata maka ayaanu kasoo noqonay hadda madiinay ku jeedaan waa khilaafadiisii waa sanadii ugu dambeysay uu xajo waana waqtigii wafaa dee la dili doonaba ayaama dabadood xataa idaa kunaa markanu ahaanay bilbaydaai waa meel makiya madiina udhaxaysarukaa saxro ah idaa huwa birakbin wuxunbaabuu arkay rakbi waa dee jamaacadan geela fuushan ee toban iyo wax ka sarreeya ah taas baaba laydhaha rakbi taxta dilli samuratin geed weyn oo dhirtaa qodaxdale kuwooda waaweyn ka mida hoostiisa kuba sugan kollay samaruna waa alkabiiru min shajari ilcidah bay yidhaahaan oo dhirtaa qodaxda leh kuwooda waaweyn kaba mida dee culimmadeennu qaaliban intan arkayaan maqalay waxay dee inaga af soomaali ahaan ku laqbayn jireen quracay ku laqbayn jireen waa say odhan jireen weeye bal adigu waa dhirtaa waaweyn oo qodaxda le mid kaba mida ayuu mala harsanayeen waana safarna waa layin fa qaala wuxuu yidhi cumar idhab tag oo fandur eeg man haaulaai rakbu ragbigaas nimanka halkaa rakbigaas ee geeloodna meeshuu u joogayo gaadiidkoodu cidda ay yihiin qaala wuxuu uhi fa nadartu waan eegayoo faidaa suhaybun wuxun baan arkay suhayb ibnu sinaan ruumi inuu yahay iyo malaa cid la socotay fa akhbartu cumar baan u waramay fa qaala wuxuu ihi udcuh lii iigu yeedh waana la guurayeyba markaa waa la kacayay dee waqtigii malaa la yar hargalay ahayd farajactu ilaa suhaybin suhayb baan dib ugu noqdo faqultu waxaan ku idhi irtaxil rara gaadiidkaaga oo falxaq biamiiri lmuminiin amiiru lmuminiin soo gaadh uu ku doonayaa uu ku yeedhayaay madiinaa la yimi falamaa usiiba cumaru cumar markii la asiibay ee isagoo salaad subax galay bal ninkii dee majuusiga abululu ah uu dee ku dhuftay markaasi birtii dee uu markaa uuba dhintay ayuu cumarna gurigii laga soo qaaday masjidkee gurigii la keenay ayuu dakhala suhaybun suhayb baa soo galay yabkii xaal uu ooyo yaquulu xaal uu ku qowlayo waa akhaah waa saaxibaah taasuu lahaa kollay wawda waa tii nudbada ahayd aliftan akhaah kuba suganna maa tii in waxaweyaan calaamada icraabka ahayd ee dee asmaau lkhamsa ama asmaau sita lagu nasbin jiray taas maaha waa aliftii aliftanna waa linudba un weeyaanoo dee asmaada imaka manduubka waa tii haleelaysay un weeye hadan ka dambaysaana wal aniga dama ii xarakaysantahay waa ha usagte oo kolley asalkooda waa sukuun un weeyaanoo waa hadaa ha usagte ee maaha damiir ma aha waa dee qaacidadii markaa ma sii ahay daabidkii nudbada waa walaalkayow alla walaalkayow alla saaxiibkayow taas buu lahaa waa ku dhawaaqaya fa qaala cumaru radi allahu canhu cumarna waa culusiyo dee waaba kaa xidmihiiy way gogo-eno waxaa afka u ka cabaaba halkanay kaba soo baxayaan laakiin caqligiisu waa joogo oo kii dardaarmaybe yaa suhaybu suhaybow atabkii calaya miyaad ii ooyeysaa walxaal qad qaala uu yihi rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulki ilaahay ina almayita yucadabu bibacdi bukaai ahli caleyh xadiidkii ibnu cumar mudlaq buu ahaa kan baa inoo qaydaya waana kii bukhaari qaydayoo waa oohinta barhkeed laakiin oohinta barhkeed loo cadaabaya maxay tahay isagaa sii sheego idaa kaana nawxu min sunnati ama dee waxa weeyaan ehelkiisii aan u diinin soo garanaya inay u soo ooyaan waa isagu taqyiidkiisii ama dee si uu kuba xambaaray ina almayita yucadabu bibacdi bukaai ahli caleyh maaha dhammaanteeda waa ehelka oohinta ay u ooyaan barhkeed baa laguba cadaabaya ibnu cabaas baa weli wada xadiidkii waana kan arqaan bay inoo siiyanoo de waa axaadii caaishaha soo gelaysa markii horena cumar markii horena ibnu cumar baa xadiidka warinaya qaala ibnu cabaasin radia allahu canhuma wuxuu yihi falamaa maata cumaru radia allahu canhu cumar markuu dhintay ayaan dakartu dalika licaayishata caaishahan u sheegay radia allahu canha arrinkaas faqaalat waxay tidhi xadiidkaa cumar raxima allahu cumara allahu naxariista cumar kale waa kelimo nooc dee iyadoo le malaa xadiidka siday u fahmeen arrinku ma aha say u qaateenna ma aha ee dee iyagiiba markaa ama nisaan ama nooc khadabaa yimie laakiin ma iyadoo taasoo ay leedahay ayay hadalkan tawdiica uga dhigtay arrinkan ay dee u tiirinaysay hordhaciya ugaba dhigtay si aan wax kale looguba qaadan oo siday dee ilaahayba qur-aanka cafa allahu canka lima adinta lahumoo citaabkii rasuulkii ilaahay usoo socdaa waxa laga horreysiiyeyba cafa allahu canka iyo bal matalan waa taasoo kale ama citaabkii ama waxyaalaha oo lagaba horreysiya waa nooc adabtii kaba mida weeye tani ama xusnul adab kaba mida raxima allahu cumara wallaahi baan ku dharta caysha iyada halkanay joogtaa maa xadada rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay kuma waramin ana allaha ilaahay la yucadibu inuu cadaabaya almu'mina bibukaai ahli caleyha adugu kale cumar iyo ibnu cumar iyo rag kaleba way wariyeenoo dee iyadu aayadii qur-aanka ahayd iyo taas bay isleedahay way ka hor yimaadeen xadiidkana may maqal dee umuuro kale kuba xambaaraysaana way jirtaa kale caaishana dee maaha tanuune umuuraa jira bal imaamka sarkashi waa loogama horeeye sarkashina kitaab buu leeyahay caaisho istiraakaadkeedii cala saxaaba umuurihii dee iyadoo saxaabadu waxay wariyeen iyo halkaa mowqif kale ay kaba lahayd oo kale waa aqoonteedii fahamkeedii iyo ijtihaadkaadkeedii kaas buu leeyahy waa kitaab dhan oo madbacaysanoo alijaaba فيma marka awradatu caaishatu calى صaxaaba oo kale waxaan filayaan inuu suyuudi ikhtisaariyo caynulisaaba kaba cabiray de waana loogu horeeyey zarkashiyo macnaa masaa'il waxoogaaya ayay noqonaysaa masaa-isha caynkana ay caaisha laba timiye waxay tidhi rasuulka ilahi taa muu odhane walakina rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilahi qaala wuxuu yihi in allaha ilaahay la yaziidulkaafira gaalku u ziyaadinaya cadaab markaa ruux mumina looma cadaabaya leedo walaa taziru waasiratune waa gaalkii oo cadaab buu u ziyaadinayaa gaalkii bibukaayi ahli caleyhi ooyintana ehelkiisa ay u ooyaan oo qaalat waxaanay tidhi xasbukum alqur'aan dee meelo kalena haddaba way inoo dambeeyaan haddii la idhaaho kitaabka inooguba iman doonto iyadna weliba cumar iyo ahayd waa bedar iyo xasbukum alqur'aan qur-aankaa idinku filan oo qur-aanka muxuu leeyahay walaa taziru waasiratu wasra ukhra bukhaari laakiin waa ka aan aragnay siduu isugu wadageeyey dee naf iyadu waasiro oo dambaabtay oo dembi leh dembi kale ma qaadayso markaa ruuxiina dembi aanu lahayn lama saarayo qaala bnu cabaasin ibni cabaas baa wuxuu hi ina caaishana isaga kaba maqlay radia allahu canhuma cinda dalika markan dambe uu intaa xadiidkaasa soo naqliyey ibnu cumarna waa fadhiya ayaa wuxuu yihi cabdullahi ibnu cabaas wallahu huwa adxaka wa abka ilaahay subxaanahu watacaala isagaa adxaka wax ka qosliyey ee ka qosliya waa abka isagana wax ka oohiyo macnaa umuurahani ruuxu ikhtiyaarba uma laha waa ficil dee ama taas isaga atartiisa kaba muuqatee ilaahbaa ah kaa isagu ruuxa kaba qoslisiinaya ee ka oohinaya oo waa adigu hadalkaa caaisha ayuu xoogaynayaa qaala bnu abi mulaykata ibn abi mulayka wuxuu yihi ibnu cumar markuu saa cabdullaahi ibnu cabaas yidhi wallaahi baan ku dhaartay maa qaala ibnu cumara radia allahu canhuma shay-an ibnu cumar wax alle wuxuu yidhi oo taasi may jirina uu iska aamusay de waxaa kolley malaa aamuskiisaasna isaga tay uu aamusayba si ibnulmunayriina ma tilmaamayo inuu dee arrinkan uu sheegay iyo waxyaalahaas inuu isagii aqbalay taa kuba qancaye waxa ay tahay in kolley meerkaanka la joogayna meyd baa la sugayaa taas inaanu halkaa mujaadalo iyo dood iyo wax lasii doodo aanuba arag ee xadiidkii agtiisa uu kuba sugnaa waanu kor yeelay shaki kuba yimina ma jirto welina axaadiid bay noo socota baabkan yar dhammaynaya xadaثna cabdالlahi بn yuسuف qal akhbarana maliku can cabdالlahi bn abi bakri can abihi can camrata binti cabdiلraحmaan markii dhowad watee cabdالlahi bn abi bakrin aan soo hayno magaciisa inoo soo dhameeyey aabihii buu maanta xadiid ka warinaya aabihi abubakr ibni moxamed ibni camr ibni xasmin weeye waa niman reer bani najaara oo qoyskii rasuulka ilaahina awowgii dhalayba anas ibni malik iyo abu dalxa iyo ayub alansaari iyo dee qolooyinka reerku abu ayub alansaariya baan u jeedaa isaguna se inankiisu madiino qaadi ugaba noqdu qaadi ka ah inankiisa waxaan idhi waa siqaara taabiciin isna waa siqaara taabiciin labadooduba waa khaamisa arrinta kale jirtaa magacii kunyadiisan abubakrin ayuunbaaba la yidhi magaciisana weeye macnaa magac kaluu leeyahy ma jirtee ismigiisa iyo kunyadiisu mid keliya weeye waan caabidna ahaa hiqana aba weeye oo bal matala laakiin ismuhu kunyatu barhkood baa abu maxamed ka dhiga kunyadiisoo kana magac ugaba dhiga ee bal waxaan leenahay magaciisa iyo kunyadiisuna mid keliya weeye can camrata bn cabdiraxmaan anaha ahbaratu anaha samicat caaishata inay maqasha radia allahu canha zawja nabiyi sala allahu alay wasalam qaalat inamaa mara waa maray iyaduna waa kolley xadiidkan baysiisa ee ay leedahay me maaha sidaasa loo qaatay oo inamaa mara wuxuunbaabu soo maray rasuulullahi sala allahu aleyh wasalam calaa yahuudiyatin haweeney yahuudi oo yabkii calayha ahluhaa ehelkeedu ay u ooyayaan faqaala wuxuu yihi inahum layabkuuna calayha way u ooyayaan wainaha latucadabu fii qabriha iyadiina imika la cadaabaya iyaguna waa kuwa u ooya marka xadiidkumaa si kale loo fahmay leedahay bal xadiidkii inoogu dambeeyey xadaana ismaaciil bnu khaliilin qaala xadaana caliyu bnu musirin ismaaciil bnu khaliil waa kunyadiisna abu cabdillah nin reer kufoo hiqa ah bukhaariyo muslim ama afarta kitaab ee kale sunanta kuma sugnaae abu daa-uud buu maraasiishiisa kuba suganya lakiin waa nin hiqaah bal magacanna ismaaciil ibnu khaliilla dee waxaa ku jira waa iyo isaga uun xadaana caliy bnu musir xadaana abu isxaaqa wahuwa shaybaaniyu can abi burdata can abihi qaala lamaa usiiba cumaru radia allahu canhu markii cumar la asiibay ee uu dee ninkii majuusiga ahaa uu wareemay ayuu jacalay suhaybun suhayb bilaabay yaquulu inuu leeyahay wa akhaah faqaala cumaru cumar baa wuxuu yihi amaa calimta miyaanad ogeyn suhaybow ana nabiya sala allahu alay waslm markaa weli mabuu dhiman ee waxa weye dee hadhow imika haddii la ooyo marka dambena waa la ooyi doonaa inantiisoo iyaduba markaa barooren si xabsaba uu diiday cumar uu diiday oo markaa walow imika ay tahay ruux noolba haddana oo arrintuna ahayd ruuxii dhintaa lagu cadaabaya dee imika tan hadday ay tahay oon u qaban hadhowta kalena way sii socon doontaayoo markaasuu yihi miyaanad ogeyn inuu rasuulka ilaah yidhi ina almayita mayidka la yucadabu waa la cadaabayaa bibukaa'i alxayi ruuxii isagu dhintay oohintiisa sababteed baa loo cadaabaya bal baabkuu inoo dhammaaday kolley malaha waxaa mudan uun bukhaari tarjamadiisii uuna waayo axaadiidani waa axaadiida sugan ee dee caaisha haddaanay maqlinna saxaabo kale oo kala duwan baa iyadna axaadiidan wariyey bal dee dadka iyaguna sidan kuba inkiraya dankaarkan abu hurayre oo kale iyo ayaa kaba mid aha malaha isna xadiidkan aan isagu warin oo isagaa waxaa lasoo naqliyoo kale abuu yaclaa wariyey haddii xadiidkani uu saas arrintooda ay tahay dee haddii nin taguu isagoo mujaahida fii sabiililaahi taguu halkaa shahiidba uu ku noqdo oo haweenadiisii oo ay haweenadiisii se fahan wajahlan ay u baroorato marka waxay noqonaysaa shahiidkii ayaa taase fii hada dembigeedii lagu cadaabaya waa hadal abu hurayre oo kale waa tan caaisho oo kale ayuu laba mid yahay bal waxaan leenahay axaadiidu kolley waa axaadiid kala duwan baa meesha inooguba sugan waana inoo sugan tahay dee aayaadkii qur-aankaana waan aragnay ee bal xagga marka la eego ta'wiilkeeda qolooyinkaa inkireen markaan soo dhaafno dee barhkoodu waa kuwan san caaisho kale gaalkiibay khaas kuba dhigtay oo kuba khaas yeeshay caaishana waxaad moodaa laba ta'wiil oo kale inuu jiro kan ay leedahay xadiidkan dee gaalba ay kuba khaas yeeshay yahuudiyad iyo inay xadiidkaa ka horeyso ah layaziidulkaafiri cadaaban bukaahi ahli caleyhi waa laba ta'wiil iyo xataa kuwo kalena way jiraanbe bal markaa waxaan leenahay kolley axaadiiani waa axaadii noo sugan say culimmadu ku jamciyeen awjuh dhowray kuba jamciyeene awjuhdaa waxaa kaba mida laguba jamciye xadiidka iyadoo ay kaba mid tahay labada xadii xadiidkan cumar iyo xadiidka caaisha iyo waa bukhaari dariiqadiisii waa taan soo maray ruuxan hadday caado waxani u ahayd ama uu ogaa in la samaynayo nu u diidi jirin taas dee waa wixii u gastay bay kaba mid noqonaysaayo taa in laba cadaabo waxaa kaloo culimmada qaarkood ay kaba dhigeen xadiidkan waa loo cadaabayaa hadduu isagu kuba dardaarmay waayo carab fi ljaahiliya ayay barhkood kuba dardaarmi jireenoo marka dhinto o iyo waxyaalahaasay odhan jireen haddii arrintani markaa uu dee taas yiba yimi waa dardaarankiisiioo bal taas baabay noqon qowl kale waa ruuxu haddii dee dumarkii waabay caaday isagaba tahaye uu usii diidi waayo khaasatan markuu filanayo uu iska ihmaaliyo uu kabanahayo kale hadalka bukhaarina ay kuba sugnayde markaas baa loo cadaabaya laakiin haddii kale oo dee wixii u diiday caado aanay u ahayn walaa taziru waasiratun ayaa noqon dee awqaad kalena waaba la yidhi oo barhkood baaba leh tacdiibka xadiidka kuba sugane malaa'igta ku canaananaysa waxaan laguba ammaanayo dee marka la idhaha kiistaa ahaa kiistaa ahaa kiistaa ahaa malaa xadiidna saa waa kuba yimi xadiid abuu muuse iyobaa kuba yimi hadday tidhaah waa naasirah waa kaasibah in dee xadiidkay kuba timi in meydkii laba dhufanayo malagii kuba odhanayo anta caduduha anta naasiruha anta kaasibuhayo kaasi uu yahayba waa nooc tawbiikh barhkood baa kaba dhigay mee arrinkani oohintan uu ooyaya dee waxa ay la ooyi mee cadaabkani markuu iyagoo ooyo dee isagiina waqtigaa naftee laguma soo celiyey uu maqlo oo kale taasi wuu dhibsanayaa waa dhibsigaas lakiin waxaan leenahay waa ta'wiilaaduune bal sidaanu iskuba jamcinaynaa ruuxii hadduu sabab wixii ku leeyahay ha waa loo cadaabi haddaanu sabab inna kuba lahayn dee looma qabanayo wallah subxaana wa tacaala calaa aclam